بسم الله الرحمن الرحيم shabakadda manhaj online waxa ay idinku bishaaraynaysaa oo idiin soo bandhigaysaa muxaadaro aad u qiimo badan oo ku saabsan min asbaabi alistiqaamati calaa diini illaah asbaabaha loogu toosnaado ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa للشيخ axmed cabdisalaam aadam axmed iid haddaba waa muxaadaradii iyo ka faa'iidaysi wacan
alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacd ayuha alikhwaanu fi illaah walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadle ilaahay inoo suurto geliyey inaynu munaasabadan ku kulanno inakoo aad iyo aad u kala fog haddana ilaaha subxaanahu wa tacaala inoo yasiray inaynu cabra alhaatif ku wada xidhiidhno rabbigaasi ayaa mahad iyo ammaan oo dhammi u sugnaatay waxaa kaloo mahadsan walaalaha suurtageliyey liqaagan mubaaraga ah ee akhuuna cabdalla iyo ragga la midka ah ayaa iyagana aan u mahadnaqayaa intaa dabadeed waxaa walaalayaal insha allahu tacaala kelmaddeenna caawa ay noqon doontaa min asbaabi alistiqaamati calaa diini illaah asbaabaha loogu toosnaado ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa waxyaabo ka mid ah yacnii asbaabta istiqaamada keenta ee qofka dhexalsiisa inuu noqdo mustaqiiman calaa diini illaah waxyaabo ka mid ah ayaynu wax ka tilmaami doonaa biidni illaahi jalla wacalaa waxaa qaybaha mawduuca aynu qaadan doonaa uu ka koobnaan doonaa awalan inaynu tacriifinno istiqaamadu maxay tahay inaynu wax ka tilmaanno ahmiyatu listiqaama wa makaanatuhaa ahamiyadda ay leedahay istiqaamada in ilaahay diintiisa lagu toosnaado iyo derajada ay leedahay dabeed waxaynu tilmaami doonaa insha allahu tacaala bacdu alasbaabi almuciinati cala alistiqaamati calaa diini illaah sababaha qofka ugu kaalmaynaya inuu ilaahay diintiisa ku toosnaado wax ka mid ah ayaynu tilmaami doonaa insha allah ayuha alikhwaanu fi illaah alistiqaamatu calaa diini illahi nicmatun cadiimah wa darajatun rafiicah wa minnatun caaliyah ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa oo lagu toosnaado waa nicmo aad iyo aad u weyn waa derajo sare iyo midno aad iyo aad u sarraysa bal hiya asaasu addiyaanati wa sabiilu salaamah wa sababu alkaraamah bal waxay tahayba asaaska diinta iyo waddada badbaadada iyo sababta karaamo iyo sharaf lagu muto id hiya akbaru karaamatin fi ddunyaa almufdiyati ila alkaraamati alabadiyah wa hiya aljanna fi jannaatin mukramuun bal waxa weeyaan sababta karaamo iyo sharaf lagu muto ee ugu weyn ee ku gaadhsiinaysa adduunyadana inaad karaamo ku noolaato aakhirana karaamada abadiga ah inaad hesho fii jannaatin mukramuun waxaa sheekhulislaam ibnu taymiya calayhi raxmatullah waxa uu yidhi acdamu alkaraamati luzuumu listiqaamah falow masha almar'u cala almaa aw taara aw tarabbaca fi lhawaa ma dala dalika calى qabuuli اllahi lahu xata yastaqiima calى amri اllahi wa nahyih id huwa adaabiط اlwaxiidu lilkaraamah waxaa sheekhu lislaam uu yidhi calayhi raxmat اllah acdamu lkaraamati luzuumu listiqaamah karaamada iyo sharafta ugu weyni waa in la laasimo oo la joogteeyo diinta alle toosnaanta lagu toosnaanayo waxa uu yidhi markaa sheekhulislaam falow masha almar'u cala almaa haddii ruuxu biyaha dushooda uu ku dul socdo aw taara amase uu hawadaba duulo aw tarabbaca fi lhawaa ama iyadoo la arkaayo halkaa hawada uu fadhiisto maa dalla daalika calaa qabuuli illaahi lah arrintaasi astaan iyo deliil uma noqonayso inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala aqbalay xataa yastaqiima calaa amri illaahi wa nahyih ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisa iyo nahyigiisa uu ku toosnaado waxa uu sheekhu yidhi isagoo hadalka sii wata id huwa adaabitu alwaxiidu lilkaraamah waayo istiqaamada ilaahay amarkiisa lagu toosnaado ee la qaato wuxuu ina faray ee nahyigiisa lagu toosnaado ee laga tago wuxuu inoo diiday istiqaamada noocaasa ayaa ah ta keliya ee lagu helo karaamo iyo sharaf adduunye iyo aakhiraba waxaa imaamu shaafici loo sheegay calayhi raxmatullah hadalka uu yidhi allayth ibnu sacad oo faqiihu misra wa muftiiha fii zamanih ahaa xilligiisii faqiihii waxa weeyaan masar muftiga u ahaa marka waxaa loo sheegay imaamu shaafici inuu yidhi allayth ibnu sacad low ra'aytum arajula yamshi cala almaa falaa tactaduu bihi walaa takhtaruu bih xataa tacriduuhu cala kitaabi illahi wa sunnati rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi allayth ibnu sacad haddaad aragtaan ninka oo biyaha ku dul socda ha tirsanina hana ku dagmina ilaa aad camalkiisa u bandhigtaan ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi markaa imaamu shaafici calayhi raxmatullah laqad qasara allayth layth ibnu sacad waa uu ka gaabiyey oo hadalka ma dhammaystirin waxaana weeyaan baa uu yidhi low ra'aytum arajula yamshi cala almaa haddaad ninka aragtaan oo biyaha dul soconaaya aw yatiiru fi lhawaa ama hawada waxa weeyaan dhexdeeda duulaya falaa tactaduu bih ninkaa ha tirsanina walaa takhtaruu bih hana ku dagmina xataa tacriduuhu cala kitaabi illahi wa sunnati rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam ilaa camalkiisa aad u bandhigtaan ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam intaa uu yidhi layth ibnu sacad markuu shaafici yidhi waxa uu raaciyey fa ina ashaytaana yatiiru min almashriqi ila almaqrib waayo shaydaankuba waxa uu isaga duulaa oo isaga dab qaadaa bari iyo galbeed bari intuu ka soo duulo ayaa galbeed u shaydaankuba tagaa marka hawada oo la duulo iyo biyaha oo la dul socdo karaamo iyo derajo haddii lagu helaayo dee shayddaankaaba noqon lahaa ahlu karaama markaa duulid iyo socod karaamo laguma hele waxa lagu helaa istiqaamada calaa diin illaah in ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa lagu toosnaado ayaa karaamada iyo sharaftu ay ku jirtaa walaalayaal wa mimaa yadullu calaa makaanatiha annahaa amru llahi wa rasuuluh annahaa amru llah wa amru rasuulihi sala allahu calayhi wasalam waxyaabaha tusinaaya makaanada iyo derajada ay istiqaamadu leedahay waxaa ka mid ah inay istiqaamadu tahay ilaahay iyo rasuulkiisu waxayna amreen oo rabbi waxau idhi jalla shaanuh fastaqim kamaa umirta waman taaba macak walaa tatgaw innahu bima tacmaluuna basiir waxaa lau yidhi subxaanah fastaqim kamaa umirta nebi allow toosnow sidaa laguu amray ee waxa weeyaan lagu faray u toosnow oo bidix iyo midig midna ha u baydhin adiga iyo waman taaba macak kuwa toobad keenay ee kula socda ee mu'miniinta ah waxa weeyaan adiga iyo kuwaasiba toosnaada oo walaa tadgaw hana xadgudbina waayo innahu bimaa tacmaluuna basiir ilaahay subxaanah waa arkayaa wax alla waxaad qabanaysaan eed samaynaysaan haadihi alaaya waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigiisa muxameda ku amray inuu waxa weeyaan toosnaado oo istiqaamada u laasimo weliba uu u toosnaado sida loo amray maaha siduu isagu doono laakiin ilaahay waxau idhi kamaa umirta sida lagu faray u toosnow akhraja alimaamu tirmidi can cikrima can ibni cabbaasin qaala qaala abu bakrin radia allahu canh yaa rasuula allahi qad shibta waxaa imaamu tirmidi sunantiisa ku soo saaray waxa weeyaan oo cikrimo uu ka wariyey cikrimana ibnu cabbaas uu ka sii wariyey inuu cabdillaahi ibnu cabbaas yidhi waxaa abuubakar ku yidhi rasuulka rasuulkii allow qad shibta waad ciraysatay qaala shayabatnii huudun waalwaaqicatu waalmursalaat wa cama yatasaa'aluuna waida ashamsu kuwirat allahu akbar waxaa nebi moxamed uu yidhi calayhi afdalu asalaati wasalaam abuubakarow waxaa iga cirraysiiyey oo cirrada iga soo saaray xilligeedii ka hor suuratu huud iyo suuratu lwaaqica iyo suuradda waalmursalaat iyo suuradda cama yatasaa'aluun iyo ida ashamsu kuwirat waxay isweydiin leh maxaa nebiga ay uga cirraysiiyeen suwarkaa uu tilmaamay waayo waxa weeyaan waa waxay xambaarsan yihiin ahwaalu yowmi alqiyaama waxay suwarkaasi xambaarsan yihiin ahwaasha qiyaamada waxaa markaa loo baahan yahay in aad iyo aad loogu fiirsado suwarkaasi waxay xambaarsan yihiin waayo waxaa laga yaabaa adigu inaad suwarka akhriyayso adigoo qoslaaya adigoo iska kaafiloo moogan adoon warba u hayn waxay ka hadlayaan hada alxadiid rawaahu alimaamu tirmidi biraqam halaaثat aalaaf wa mi'atayn wa sabcatin wa tisciin sheekhulalbanina waxa uu ku tasiixiyey silsilaة اlaxaadiiثi الصaxiixa biraqam tiscu mi'a wa hamsati wa hamsiin qaala bnu cabaas waxaa cabdillaahi bnu cabbaas uu yidhi maa nazla clى الnabiyi slى اllahu عalayhi waslm aayat kanat ashaqa walaa ashadda min qowlihi tacaalى fastaqim kama umirta waxa uu yidhi cabdillaahi bnu cabbaas nebi muxamed salى اllahu عalayhi wasalam kumay soo degin aayad kaga culays iyo adayg badnayd hadalkuu alla uu yidhi fastaqim kamaa umirta nebi muxamedow u toosnow sida lagu faray waxaa ibnu cabbaas uu yidhi aayaddaa aayad kaga culus oo kaga adayg badani nebi muxamed kumay soo degin sala allahu calayhi wasalam walidaalik ayaa ay cirraysiiso ciro ay kaga soo saartay sidaa darteed ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxauu asxaabtiisa ku yidhi markay ku yidhaahdeen asraca ilayka shayb rasuulkii allow ciradii waa kugu soo degdegtay ayaa uu yidhi shayabatnii huudun wa akhawaatuhaa qabla almashiib waxa iga ciraysiiyey suuradda huud iyo walaalaheed suwarka la midka ah ee waxay xambaarsan tahay xambaarsan ayaa iga ciraysiiyey xilligii cirada ka hor waxaana xaqiiqaa ana alfazaca yuurisu shayba qabla awaanih argagaxa iyo cabsida iyo ta'ahurka qalbigu uu ku saamoobo waxa weeyaan zawaajirta qur'aaniga ah waxa weeyaan taasi qofka waxay dhaxal siinaysaa ciro iyadoo xilligeedii aanay gaadhin waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxau idhi yowman yajcalu lwildaana shiiba waxa uu ku tilmaamay maalinta qiyaamo maalin yajcalu lwildaana shiiba carruurta ciro ka soo saaraysa innamaa shaabuu min alfazac waxay carruurtu la ciroobeen waa argagaxa iyo naxdinta qiyaamadu ay wadato marka argagaxa iyo naxdintu qofka way ka ciraysiiyaan xilligii cirada isagoon gaadhin taasina waa ta nebi moxamed heshay calayhi afdalu salaati wasalaam maanta maxaa inooga baahi badan inaynu waxa weeyaan nebi moxamed ku dayanno inaynu qiyaamaha iyo ahwaashiisa xasuusanno inaynu u diyaar garowno daarta aakhiro oo waxa weeyaan adduunyada aynaan ku dagmin qaala alxaafidu almanaawi fii fayd alqadiir waxaa alxaafidu almanaawi fayd lqadiirka uu ku yidhi mujalladka afraad safxada laba boqol labaatan iyo laba markuu sharxaayay shayabatnii huudun ayaa waxau yidhi ay suuratu huud wa akhawaatuhaa macnaha wuxuu nebigu u jeedaa suuradda huud iyo suwarka la midkaa ayaa iga ciraysiiyey ay wa ashbaahuha min asuwar allatii fiiha dikru ahwaali alqiyaamati waalcadaab suwarka la midkaa ee lagu xusay dhibaatooyinka qiyaamada iyo cadaabka culayska uu leeyahay waxau idhi almanaawi waalhumuumu waalaxzaanu idaa tafaaqamat cala alinsaan asraca ilayhi shaybu fii gayri awaanih waxa weeyaan qofka humuumta iyo walbahaarka iyo murugadu markay ku farabataan cirada ayaa ku soo degdegta iyadoo xilligeedii aan la gaadhin waxaa ibnulqayimna uu yidhi calayhi raxmat ullah kama fi lmadaarij sida madaariju saalikiinka ku sugan waxau idhi ibnu lqayim aladii shayaba anabiya sala allahu alayhi wasalama min huud huwa qowluhu tacaala fastaqim kama umirta waxau idhi nebi moxamed calayhi afdalu salaati wasalaam suuradda huud halkii ka ciraysiisay rasuulka waxay ahayd hadalkuu alla yidhi jalla wacalaa fastaqim kama umirta toosnow nebi allow sida lagu amray aayaddaas ayaa ka ciraysiisay oo suuratu huud ka mid ah waxa u yidhi ibnulqayim lianna alistiqaamata laa takuunu can hawan waayo toosnaanta ilaahay diintiisa lagu toosnaadaa hawo iyo rabitaanka dadka kuma salaysna wa innamaa takuunu alistiqaamatu calaa xasabi maa umirta waxay istiqaamadu ku salaysan tahay uun sida laguu amray ee alla iyo rasuulkiisu ay kuu fareen walaa yastatiicu alinsaanu an yastaqiima kamaa umir ruuxana uma suurtowdo inuu u toosnaado sida loo amray ilaa bacda an yaclama bimaada umir ilaa intuu waxa weeyaan ilaa isagoo ogaada mooyaane waxa la faray macnaha ruuxu uma toosnaan karo sida la amray laa yastatiicu alistiqaamata kamaa umir ilaa bacda an yaclama bimaada umir ilaa uu ka ogaaduu cilmi u yeesho horta waxa la faray markuu amarkiiyo nahyiga cilmi u yeesho ayaa camalkoodana uu qabanayaa oo uu ku toosnaanayaa uma bacda dalika yastaqiimu calayh markuu cilmi u yeesho amarka ayuu dabeed ku toosnaanayaa waalistiqaamatu casiiza istiqaamada iyo toosnaantu waa qaali walidaa kaana cumar ibnu lkhadaab yaquul istaqiimuu walaa taruuquu rawaqaana thaclab waxaa cumar ibnu lkhadaab u odhan jiray waar toosnaada oo sida dacawga kolba dhinaca eegina macnaha bidix iyo midig midna ha uga baydhin ee dariiqa mustaqiimka ee xaqa ah ku toosnaada oo bidix iyo midig midna ha uga bixina ayuha alikhwaanu fillaah haadihi alistiqaama aad iyo aad ayay muhiim u tahay waxaa ku sugan fii saxiixi muslimin min xadiidi sufyaan ibni cabdillaahi athaqafi inuu yidhi waxaan idhi yaa rasuula allah qul lii fi lislaami qawlan laa as'alu canhu axada hayrak waxau idhi saxaabigaasi waxaan idhi rasuulkii allow waxaad islaamka iiga sheegtaa hadal aanan adiga dabadaa cid kala weydiin oo igu filan qaala qul aamantu billahi humma astaqim waxau yidhi markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi war waxaad tidhaahdaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan rumeeyey dabeedna ku toosnow macnaha iimaanka dhabtaa la kaalay oo wax alla wixii lagugu waajibiyey inaad rumayso rumee kadibna waxaad afkaaga kaga dhawaaqday eed qalbigaaga ka ictiqaadisay xubnahaaga iyo jawaarixdaada iyo camalkaaguna ha ku toosnaadaan oo bidix iyo midig midna ha uga baydhin waxaa ka mid ah ahmiyadda iyo makaanada istiqaamada annahaa taxqiiqun lilgaaya alatii min ajliha khuliqnaa wa hiya alcubuudiyatu lilahi waxdah waxaa makaanada iyo derajada istiqaamada ku tusinaya inay istiqaamadu tahay xaqiijin la xaqiijinayo oo laga run sheegayo hadafkii iyo gaayadii darteed laynoo abuuray oo ah inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommo u noqonno waxaa nabigu sala allahu calayhi wasalam ku yidhi sida xadiidka saxiixa ah ee ku sugan fii saxiixi tarkiibi wa tarhiib sidoo kale silsilatu laxaadiidi saxiixa lilimaami alalbani thawbaanna uu warinayo waxa uu nebigu yidhi calayhi afdalu salaati wasalaam sadiduu wa qaaribuu sadiduu toosnaada oo istiqaamada la yimaada wa qaaribuu una dhowaada istiqaamada haddaad heli weydaan xaqiiqa ahaan oo macnaha halkii la rabay aad gaadhi kari weydaan oo ka gaabisaan qaaribuu u dhadhowaada oo ama istiqaamada halka ugu sarraysa ka gaadha ama ku dhowaada oo ha ka gaabinina fasadaadu alwusuulu ilaa xaqiiqati alistiqaama aw huwa alisaabatu fi jamiici alaqwaali waalacmaal waalmaqaasid waxa sadaadku uu yahay sadiduu marka layna amraayo in la gaadho xaqiiqada istiqaamada ama aqwaasha iyo acmaasha iyo maqaasida oo dhan la waafaqo xaqa oo la asiibo sida sawaabka ah wa qowluhu waqaaribuu ay ijtahiduu fi lwusuuli ila asadaad waa ku dadaala inaad istiqaamada dhabta a gaadhaan fain ijtahadtum walam tusiibuu falaa yafuutukum alqurbu minhu haddaad ku dadaashaan istiqaamada laakiinse aad gaadhi kari weydaan halka la rabo yay idin seegin oo idin dhaafin inaad u dhowaataan fa humaa martabataani yutaalabu alcabdu bihimaa alsadaad waya alistiqaama waalmuqaaraba فإن لم يقدر عليها فالمقاربة وما سواهما تفريط وإضافة وحوي واللبا مرتبة أما لبا درجة أدون كاللقد البايو إنو لي مادو السداد واستقامة دبتاعة هدو هلكا قاري كري وايو إنو كدوادو وحي لبدا كسو هري وقبوت فل أما حد قدب لبدا مدنا لما ربو inaad ka gaabiso lama rabo oo taqsiir aad la timaado inaad ku talax tagtana lama rabo oo waxaan lagu diran aad la timaado ama aad ka badbadiso laakiinse ilaahay sharcigiisa sida uu yahay waa inaad ugu dhaqanto biduuni ziyaadatin walaa nuqsaan ayuha alikhwaanu fi llah idaa kaanat alistiqaamatu bihadihi almahaaba famaa hiya idan haddaba istiqaamadu hadday muhimadda iyo makaanada intaa leeg ay leedahay oy sidaa u qiimo badan tahay istiqaamoy maxaa tahay alistiqaama hiya suluuku siraati almustaqiim wa huwa diinu alqayim min gayri maylin canhu yamnatan walaa yasrah waxaa istiqaamada dhabtaa la yidhaahdaa siraatulmustaqiimka oo la maro waddada toosan ee xaqa ah oo la maro waddada toosani waataynu ilaahay rakcad walba ku weydiisanno ihdina asiraata almustaqiim allahayow nagu hagaaji oo nagu hanuuni waddada toosan haddaba istiqaamadu waa waddadaa toosan oo la maro wa huwa diinu alqayim waxaa waddada toosan ama siraatulmustaqiimkuna uu yahay diinta alla uu soo dejiyee toosan min gayri maylin canhu yamnatan walaa yasrah iyadoo midig iyo bidix midna aan looga baydhin wayashmalu dalika ficla ataacaati kulliha aldaahirati walbaatinah wa tarka almanhiyaati kulliha aldaahirati walbaatinah waxay taasi koobsanaysaa oy caam yeelaysaa in taacaadka iyo cibaadaadkao dhan la wada sameeyo kuwa daahirkee muuqda iyo kuwa qarsoonba manhiyaadka oo dhanna laga wada tago dhammaantood kuwa muuqda iyo kuwa qarsoon labadaba wa hiya wasatun bayna alguluwi waaltaqsiir waxaanay istiqaamadu u dhaxaysaa guluwiga oo ku talax tagga ah qofku wax ilaahay u xalaaleeyey inuu iska xarimo ama waxa weeyaan wax laga xarimay uu xalaashado inuu ku talax tago xuduudda sharciga uu ka tallaabsado ama se uu ku gaboodfalo oo amarkii iyo wixii la faray uu ka gaabiyo labadaasay istiqaamadu u dhaxaysaa waayo wa kilaahumaa manhiyun canhu sharcaa wa huwa didu listiqaama waayo xadgudubka iyo mubaalagada iyo taqsiirka iyo gaboodfalka labadaba waa laynoo diiday istiqaamadana waa ka soo horjeedaan waxaa cumar ibnu alkhadaab uu yidhi radia allahu canhu wa ardaah waxay istiqaamadu tahay an tastaqiima cala alamri wannahyi walaa taruuqa rawagaana asaclab istiqaamadu waa inaad amarka iyo nahyiga ku toosnaato oo aanad bidix iyo midig midna aanad daymoon oo dariiqa aanad uga baydhin sida dacwgu kolba dhinac u daymoodo macnaha waxaa lagu shabahayaa inaanad dhinacna uga bixine waddada mustaqiimka a toos aada ugu toosnaato oonad dhinacna uga baydhin waxaa xasanulbasrina uu yidhi calayhi raxmat ullah istaqaamuu calaa amri illaah facamiluu bitaacatihi waijtanabuu macsiyatah waxa weeyaan dadka mustaqiimiinta ee ahlulistiqaamadu waa dadka ilaahay amarkiisa ku toosnaaday ee taacadiisa ku camal falay iyo camalka saalixa ah macaasidiisana ka fogaaday wa qaala arabiic ibnu khaysamna waxa uu yidhi alicraadu camaa siwa allah istiqaamadu waa ilaahay wixii ka soo hadhayba in laga jeesto oo amarka ilaahay iyo muraadka ilaahay uu kaa doonaya lagu mashquulo lagu camal falo wixii ka soo hadhayna laysaga jeedsado oon dan iyo muraadtoona laga gelin waxaanuu yidhi sheekhulislaam ibnu taymiya calayhi raxmat ullah istiqaamada waxaa la yidhaahdaa alistiqaamatu calaa maxabbati illaahi wa cubuudiyatih istiqaamadu waa ilaahay subxaanahu wa tacaala kalgacalkiisa iyo maxabbadiisa oo lagu toosnaado iyo addoonnimada alleh in alle addoommo dhab a loo noqdo in lagu toosnaado oo cibaadadiisa lagu toosnaado wa cadamu liltifaati canhu yamnatan aw yasrah iyo inaan bidix iyo midig midna aan looga baydhin wa qaala alfudayl ibnu ciyaadna waxa uu yidhi waxaa istiqaamo la yidhaahdaa alzuhdu fi alfaaniyah waalraqbatu fi albaaqiyah in adduunyadan tegaysa laysaga zaahidoon lagu mashquulin aakhirada baaqiga ee lama huraanka ee hantida ana iyada la dalbo oo la doono oo loo diyaar garoobo ibnulqayimna wuxuu yidhi calayhi raxmatullah faalistiqaamatu kalimatun jaamica aakhidatun bimajaamici iddiin wahiya alqiyaamu bayna yaday illaahi calaa xaqiiqati asidqi waalwafaa waxau yidhi istiqaamadu waa kalimatun jaamica waa kelmad koobsanaysa oo macaani badan soo ururinaysa oo aakhidatun bimajaamici iddiin yacni diinta oo dhan adraafteeda isku soo ururinaysa oo wada koobaysa waxaanay tahay istiqaamadu alqiyaamu bayna yaday illaahi calaa xaqiiqati asidqi waalwafaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa la istaago oo macnaha lala yimaado xaqiiqada runta iyo oofinta macnaha in laga run sheego hadalka iyo camalka oo ilaahay dhab ahaan loo caabudo in la oofiyo waxa la ballan qaaday iyo ammaanada layna saaray ina acradna alamaanata cala asamaawaati waalard waaljibaal faabayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha alinsaanu inahu kaana daluuman jahuula takaaliifta sharciga iyo awaamirta layna saaray iyo sharaa'icda lagu cusleeyey jinka iyo insigu waxa weeyaan waa ammaana aynu dhabarkeenna ku xambaarannay markii waxa weeyaan makhluuqaadka waaweyne ay diideen marka istiqaamadu waa ballantaynu qaadnay iyo ammaanadaynu xambaarray oo sideeda aynu u oofinno oo ballantii aynaan baajin taasina waxay ku suuroobaysaa ficlan limaa amara wa tarkan limaa nahaa wixii layna faray inaynu fallaynu la nimaadno wixii laynoo diidayna aynu isaga durugno aynu ka tagno ayaa ay ku rumoobaysaa ikhwaanii fillaah idan haadihi alistiqaama haddii istiqaamadu taa aynu qeexno ay tahay famaa hiya alasbaab allatii tuciinuka calayha maxay tahay asbaabta kuugu kaalmaynaysa inaad ilaahay diintaada ku toosnaato waxaa ka mid a asbaabaha kuugu kaalmaynaya toosnaanta iyo istiqaamada waxa ugu horraysa adducaa allabariga adducaau huwa silaaxu lmustadcafiina wa cuddatu saalixiin ducada iyo baryada rabbi waa hubka dadka taagta daran ee ducafadu ay adeegsadaan waana sahayda iyo zaadka dadka saalixiinta ee wanaagsani ay waddada iyo jidka ku maraan ay alle ku gaadhaan ataazaw biadducaa'i wa tasdariihi wamaa tadrii bima sanaca adducaa'u sihaamu lleyli laa tukhti walaakin lahaa amadun walilamadi inqidaa'u waxaa shaacirkii xakiimkaa u lahaa ma waxaad ku dheeldheelaysaa ood ku ciyaaraysaa ogeyn duca waa leebabka habeenkii la gano mana gafaan oo lalama seego halka lala eegtee laakiin wakhti bay leeyihiin wakhti walbana waa dhammaanayaa walaalayaal hada adducaa waa min ahami anwaaci alcibaadaat waa noocyada cibaadadu ay ka kooban tahay kuwa ugu muhiimsan weeyi waxa uu nabigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi kama fi lbukhaari min xadiidi nucmaan bni bashiir adducaau huwa alcibaada ducadu iyadaaba a cibaadadii siiqada xasri baa ku jira oo waxaabad moodaa cibaadoo dhammi inay isugu soo ururtay duco cibaado oo dhammina dee ducadiiyo allabariga uun kuma koobno oo waa ka guda ballaadhan tahaye laakiin waxa siiqadaasi daliiliye astaan u tahay ducadu meelaha ugu muhiimsan cibaadaadka inay ka mid tahay walidaalik ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonkiisa ugu cadhoonayaa hadduu wax weydiisan waayuu baryi waayo oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi man lam yas'al illaaha yagdab calayh kamaa saxa fi lxadiid ruuxaan alle subxaanahu wa tacaala wax weydiisan ruuxaan alla baryin een gacmaha hoos dhigan ilaahay waa ugu cadhoodaa su'aal la'aanta iyo baryo la'aanta uu baryi waayey shaacirkii xakiimkaana waa kii lahaa laa tas'alanna bunaya aadama xaajatan wasali iladii abwaabuhu laa tuxjabu allahu yaqdabu in tarakta su'aalahu wa bunaya aadama xiina yus'alu yaqdabu waxaa shaacirkaa xakiimkii u lahaa ina aadam dantaada iyo xaajadaada waxba ha weydiisan oo ha ku lugoyn waxaad wax weydiisataa allaha albaabkiisu mar walba uu ballaqan yahay uu furan yahay een marnaba albaabkiisa xidhan allahu yaqdabu in tarakta su'aalahu ilaahay wuxuu kuugu cadhoonayaa haddaad wax weydiisan weydo wa bunaya aadama xiina yus'alu yakdabu ina aadamna marka wax la weydiisanaayo ayuu cadhoonayaa warkan maxaana hor dhigay maalin walba miyuu soo socdaa ayuu ka odhanayaa laakiin allahu waasicun caliim ilaahay deeqdiisu waa ballaadhan tahay ilaahay maalin iyo habeen hadh iyo habeen haddaad gacmaha aada hoos dhigatood mar walba wax weydiisato kugu nici maayo waa kugu jeclaanayaa ilaahay waxaa doonto waa ku siinayaa mulkigiisa iyo hantidiisuna isdhimi mayso waayo waxa weeyaan ilaahay waa dulfadli alcadiim waa allaha deeqda ballaadhan ee waasaca isagu iska leh ee waxa weeyaan mulkigiisu uu ballaadhan yahay walaalayaal haada ducaa waa cibaado ilaahay waa inaad weydiisato inuu ilaahay kuugu kaalmeeyo ilaahay diintiisa iyo taacadiisa iyo dikrigiisa waa inaad alla weydiisato ilaahay inuu kuu fududeeyo cibaadada alle iyo camalka saalixa ah waayo cibaadada haddaan ilaahay inoogu kaalmayn oon ilaahay inagu gacan qaban inoo suurtoobi mayso walaalayaal hamoodina sida loo kala xoog wen yahay sida loo kala awood badan yahay in loo kala cibaado badan yahay hamoodina abadan waxaa loo kala cibaado badan yahay oo loo kala camal badan yahay sida ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa ugu kala gargaar iyo nasri badan yahay oo addoomba addoonka uu ka nasri iyo gargaar badan yahay xagga ilaahay ayuu cibaadadiisana uga dhow yahay sidaa darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala fii suurati alfaatixa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin yacni waxaa ka mid a hadalka mu'miniinta ilaahay subxaanahu wa tacaala markay hor taagan yihiin inay odhanayaan sida ilaahay inooga warramay iyaaka nacbudu waxay odhanayaan oo mu'minku odhanayaa ilaahay ow keligaa baan ku caabudayaa wa iyaaka nastaciin keligaa baan kaa kaalmo dalbayaa maxaa isticaanada loo daba dhigay cibaadada waayo cibaadadu kuu suurtoobi mayso in lam yucinka allaahu calayha haddaan ilaahay kuugu kaalmayn oo ilaahay aanu kuu sahlin walaalayaal waliajli makaanati adducaa makaanadu ay ducadu leedahay darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa rabbi inagu amray marka aynu salaada tukanayno ee ragcad walba suuratulfaatixa oo rukniga aynu ku akhriyano inaynu ragcad walba ilaahay weydiisanno siraatulmustaqiimka inuu inagu hagaajiyo oo ragcad walba waxaynu nidhaahnaa ihdina asiraata almustaqiim allahayow waxaad nagu hanoonisaa ood nagu hagaajisaa waddada toosan walaalayaal waxaa ducadii nebiga sala allahu calayhi wasalam ee faraha badnayd ka mid ahayd ee inta badan uu ku soo halqabsan jiray yaa muqalliba alquluubi habbit qalbii calaa diinik allaha quluubta gedgediyee badbedelow qalbigayga diintaada ku sug waxaa imaamulalbani uu ku soo saaray saxiix ibnu maajah biraqam halaatat aalaaf wa hamaan mi'a wa arbacatin wa halaahiin min xadiidi anas inuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yughiru an yaquula yaa muqalliba alquluubi habbit qalbii calaa diinik waxa anas uu yidhi waxa uu rasuulka ilaahay ahaa sala allahu calayhi wasalam mid farabadiya inuu ku ducaysto ilaaha qalbiyada badbedelow qalbigayga diintaada ku sug faqultu yaa nabiy allah aamanaa bika wa bimaa ji'ta bih waxau yidhi markaa waxaan idhi rasuulkii allow waanu ku rumaynay adiga iyo diintaad la timidba ee fa hal takhaafu calaynaa miyaad noo baqaysaa oo cabsibaa ku haysa qaala nacam waxa uu nebigu yidhi haa waan idin baqayaa waayo ina alquluuba bayna usbucayni min asaabici araxmaani yuqallibuhaa kayfa yashaa waayo waxau yidhi quluubta addoommadu waxay ku kala dhex jiraan laba farood oo faraha ilaahay ka mida subxaanah waxaana ilaahay u badbedelaa oo u dooriyaa hadba sida uu doono idan ayuha almuslim qalbuka laysa biyadik wa inamaa huwa biyadi illaah yuqallibuhu kayfa yashaa qalbigaagu gacanta kuuguma jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala gacantiisa ayuu ku jiraa siduu doonaa ilaahay u dooriyaa waxaad ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisataa oo in fara badan aad ka dalabtaa qalbigaaga ilaahay diinta inuu ku sugo qalbigaaga ilaahay diinta inuu ku toosiyo baryada alle iyo ducadu waa asbaabaha ugu waaweyn ee waxa weeyaan qofka u sahla inuu ilaahay diintiisa ku toosnaado walaalayaal waxaa kaloo ka mid ah asbaabta kuu sahlaysa istiqaamada iyo toosnaanta alcilmu bilxaqi waalcamalu bih inaad xaqa iyo diinta alle cilmi u yeelato kuna camal fasho faalcilmu qaa'idun waalcamalu tabacun lah cilmigu waa hogaamiyaha ku hagaya ee ku gacan qabanaya camalkuna isaguu taabiciyaho u raacaya sidaa darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa u lahaa isagoo nebigiisa moxameda amraya salawaatu rabbii wa salaamuhu calayh waxa rabbi uu ku yidhi jalla sha'nuh faaclam annahu laa ilaaha ila allah nebi allow waxaad ogaataa ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla mooyaane subxaanah waxaa lau yidhi faaclam ogow oo cilmi u yeelo lama odhan faqul waxaa imaamu lbukhaari saxiixiisa u baabaystay oo uu yidhi fabadaa bilcilmi qabla alqawli waalcamal waxa ilaahay ku bilaabay cilmi intaan la odhanayn la hadlin ama aan la camal falin ayuha almuslim qabla an taquul faaclam wa qabla an tacmal faaclam intaanad odhan horta qowlka cilmi u yeelo ma munkar baa mise waa macruuf intaanad camal falin horta camalkaa cilmi u yeelo ma munkar baa mise waa macruuf macnaha camal kastoo la qabanaayo aqwaasha iyo acmaasha daahirkeeda iyo baatinkeedaba waxa asaas iyo gundhigu ah in cilmi loo yeesho oo calaa asaasi alcamal lagu camal falo waayo haddii jahli iyo aqoon darro lagu camal falo waxa weeyaan qofkii camalkiisii waa biyo coldhaanshay waa nin haangunla wax ku shubaaya raad iyo samaro ama midho wanaagsan ka goosan maayo waxaa cilmiga lagu tilmaamay inuu yahay macrifatu lmacluumi calaa maa huwa bih waxaa la baranayo ama cilmiga loo yeelanayo xaqiiqada uu ku sugan yahay in lagu ogaado waxaa kaloo la yidhi cilmigu waa masdaru calima yaclamu wa huwa aslun waaxid yadullu calaa aharin bishay yatamayazu bihi can gayrih waxau cilmigu yahay waa masdarka ka yimid ficilka calima yaclamu waana asal keliya oo ku tusinaya shayga waxa weeyaan raad wax ku samaynaya oo raadaynaya oo shaygaasi kayrkii uu kaga soocmayo waxaa kaloo lagu tacriifiyey inuu yahay naqiiduuljahl ka jahliga ka soo horjeeda waxaa kaloo la yidhi cilmigu waa idraaku shayi calaa maa huwa calayhi idraakan jaazima in shayga xaqiiqada uu ku sugan yahay lagu haleelo oo lagu aqoonsado si go'an oon taradud iyo noqnoqod iyo shaki lahayn waxaa kaloo la yidhi alcilmu huwa awdaxu min an yucaraf cilmigu waaba ka cad yahay in la caddeeyo oo tacriifba uma baahna walaalayaal idan hada alcilm alladii naqsuduh cilmigaynu u jeednaa ee fadaa'isha iyo karaamaadka badani ku soo arooreen ee ilaahay ehelkiisa iyo xamaladiisa u ammaanay waa alcilmu sharci waa cilmu lkitaabi waasunna waa ka uu ku tacriifiyey alcallaamatu ibnu alcuthaymiin calayhi raxmat ullah kitaabkiisa laydhaa alcilm ka uu ku tacriifiye weeye ee uu yidhi ibnu cuthaymiin huwa cilmu maa anzala allahu calaa rasuulih min albayinaati waalhudaa waa in cilmi loo yeesho wuxuu ilaahay rasuulkiisa muxameda ku soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam ee aayaadka cadcad iyo hanuunka ah waa cilmiga kitaabka iyo sunnada kaa weeyaan ka la ammaanay waa kuu ibnulqayim lahaa calayhi raxmat ullah alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala saxaabatu hum ululcirfaani cilmiga dhabtiihi waa waxa alle iyo rasuulkiisu ay yidhaahdeen ee saxaabadii ululcilmigaha ay soo naqliyeen hada huwa alcilmu almuctabar waa kuu imaamu shaafici lahaa calayhi raxmat ullah kulu alculuumi siwa alqur'aani mashhalatun ila alxadiida wa ila alfiqha fi ddiini alcilmu ma kana fiihi qaala xadahanaa wama siwa daka waswaasu shayaaiini waxaa imaamu shaafici u lahaa kulu lculuumi siwa alqur'aani mashhalatun culumta oo dhammi qur-aanka marka laga soo reebo waa mashkhala iyo waqti lumis ila alxadiida wa ila alfiqha fi ddiini xadiidka nebiga mooyaane sala allahu calayhi wasalam iyo ilaahay diintiisa oo fiqi iyo faham loo yeesho macnaha waxa uu ka soo reebay culumta mashkhalada iyo waqti lumiska ah cilmu lqur'aan iyo cilmu sunna iyo diinta alle oo fiqi iyo faham loo yeesho oo axkaamteeda la barto taasuu ka soo reebo uu yidhi iyadu waa asaaskii iyo faa'iidadii ifka iyo aakhiradaba waxa uu yidhi alcilmu ma kana fiihi qaala xadahanaa wamaa siwaa daaka waswaasu shayaaiini cilmigu waa ka uu ku dhex jiro qaala xadahanaa wa akhbaranaa wixii ka soo hadhayna waa wasaawis shaytaan oon faa'iido buuran lahayn waxaa imaamu shaafici uu ku ishaarayaa qaala xadahanaa waa cilmu alxadiid waa cilmu alrijaal waa cilmiga aqoon loo yeelanayo cilmu lisnaad ragga axaadiida nebiga warinaya ee la kala shaandhaynayo ka saxiixa ah ee xadiidkiisa laga qaadanayo ee looga qaateenka ah ka saqiimka ah ee riwaayadiisu ay marduudka tahay waa silsiladda soo warinaysa axaadiida nebiga sala allahu calayhi wasalam waayo khasaa'ista ummadda nebi moxamed lagu karaameeyey ee ummadaha kale ay kaga fadilan yihiin waxaa ka mid ah cilmu lisnaad cilmulisnaad waa ragga ama ruwaadda axaadiida nebiga soo wariyey ee fulaan can fulaan can fulaan hebelbe hebelkuu ka wariyey sida loo tilmaamayo ilaa la gaadho caninnabiyi sala allahu calayhi wasalam marka waxaa la kala ogaaday ka saxda ee xadiidka nebiga soo wariyey ee runta ay ka tahay ee lagu kalsoon yahay iyo ka ku been abuurtay ayaa la kala fahmay taasaa lagu kala saaray saxiix iyo saqiimkii waana tuu lahaa ibnulmubaarak alisnaadu min addiin sanadka iyo ragga axaadiida soo warinaya cilmiga loo yeelanayaa silsilada ragga diinta ayay ka mid tahay walowla alisnaad laqaala man shaaa maa shaa waxaa ibnulmubaarak uu yidhi calayhi raxmat ullah alsnaadu min addiin isnaadka iyo cilmu rijaalku diinta ayuu ka mid yahay walowla alisnaad cilmigaa sanadka ee ragga lagu kala saarayaa haddaanu jirinna laqaala man shaaa maa shaa nin walba wuxuu ninkii doonaaba wuxuu doonuu odhan lahaa laakiin ragga waxaa lagu kala saaray sanadka oo ibnu siriin waa kii lahaa inna hada alcilma diin fanduruu canman taakhuduuna diinakum cilmigani waa diin ee ciddaa diintiinna ka qaadanaysaan ka fiirsada marka waxau yidhi ibnu siriin waa la eegi jiray ragga oo haddii ahlu sunno iyo dadka toosan ay yihiinna dee riwaayadooda iyo xadiidkooda waa la qaadan jiray haddii kalena waa lagu celin jiray waxaa kaloo u lahaa waxaanu nidhi markii hore yacni waa iska qaadan jiray yacni qofkii yidhaa qaala rasuulullahba laakiin markii fitantu ay dhacday ee sax iyo khaladkii laysku dheehay ayaanu nidhi sammuu lanaa rijaalakum ninkii wax la yimaada iyo cilmiba war bal raggiinna noo magacaaba yaad wax ka warinaysaan halkeed wax ka keenteen haddii ibnulmubaarak iyo ibnu siriin iyo raggii ragaa xilligoodii ay hadalkaa lahaayeen allaylahee maanta looga baahi badan yahay kii diin sheegta ee cilmi la soo joogsadaba in sanadkiisa la weydiiyo iyo sida uu yahay oo qofka saxda ah ee diinta saxda ah sheegayana laga qaato ka wax leexinayee qalloocinayana laga baydho waayo aakhiru zamanka dad fara badan ayaa magacii diinta diinta waxa weeyaan meel kaga dhacay ummaddana ku majara habaabiyey oo xaqii iyo diintii toosnayd kaga duway taasina waxay u baahan tahay in dadka waxa weeyaan diinta ilaahay ay cilmi u yeeshaan oo qofka saxda ah iyo qofka kale ay kala gartaan walaalayaal cilmiga aynu tilmaamaynaa waa cilmigaas culimada ehelka u ah in wax laga qaatana waa aljaamicuuna bayna alcilmi asharci wa salaamati almuctaqadi wa sixati almanhaj waa kuwa kulmistay cilmiga sharciga ee saxiixa ah caqiidada toosan iyo dariiqii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo ay ku toosan yihiin alamiiru sancaani waxa uu ku lahaa fii tawdiixi alafkaar alcilmu miiraahu nabiyi kada ataa fi nnasi waalculamaa'u hum wuraathuhu faida aradta xaqiiqatan tadrii biman wuraathuhu fakarta maa miiraahuhu ma khallafa almukhtaaru gayra xadiidihi fiina fadaka mataacuhu wa ahaasuhu falana alxadiidu wiraaثaة nabawiyة walikuli muxdiثi bidcaة ixdaaثuhu waxaa imaamu sancaani alamiiru sancaani u lahaa calayhi raxmat اllah alcilmu miiraaثu الnabiyi kada ataa cilmigu waa dhaxalkii nebi moxamed oo sidaasuu ku yimid waayo nebigaa yidhi ina alculamaءa warahaة اlanbiya fi الnasi wاlculamaءu hum wuraasuhu waxaa naska ku yimid oo daliilka ku cad cilmigu dhaxalkii nebi moxamed inuu yahay culimaduna kuwii ka dhaxlay inay yihiin waxa uu yidhi markaa faidaa aradta xaqiiqatan tadrii biman wuraasuhu fakarta maa miiraahuhu haddaad doonto xaqiiqatan xaqiiqa aad ku garato cidda ay yihiin kuwa dhaxlay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaad ka fakaraysaa ood fahmaysaa ama u fiirsanaysaa muxuu dhaxalkiisu yahay waayo dhaxalkii nebiga markaad aqoonsateed garato ayaa kuwa dhaxalkaa xambaarsanna aad garanaysaa waa hadalkii cali bin abi aalib zubayr ibnu cawaam iyo kayrkoodba uu ku yidhi markay yidhaahdeen ma hebel iyo hebel iyo hebel baa khaldan uu ku yidhi icrif ilxaqa tacrifu ahlah xaqa baro markaasaad garan cidda ku taagan marka amiiru sancaanina waxa uu yidhi dhaxalka nebiga aqoonso markaasaad garan cidda dhaxashay waxa uu yidhi maa khallafa almukhtaaru gayra xadiidihi fiina fadaka mataacuhu wa asaasuhu nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam oo kii la doortayihi dhexdeenna kagamuu tegin xadiidkiisa iyo waxyigii loo waxyooday mooyaane taas weeyaan alaabtii laga dhaxlay waxa uu yidhi falana alxadiidu wiraasatan nabawiyatan walikulli muxdithin bidco la yimaadana bidcadaasaa isaga dhaxaliya hanti u ah hada alcilmu sharci maxaa xukumkiisu uu yahay alaslu fi xukmi alcilmi waa xadiidkan soo socda akhraja bnu maaja fi sunanih mujaladka koobaad safxada siddeetan iyo kow xadiidka anas ibnu maalik uu warinaayo wاطabaraaniyu fi اlawsaط can ibni cabaas wاlkhatiibu اlbaghdadiyu can caliy bni abi طaalib wاlxadiid صaxaxahu اlalbani fi صaxiixi اljaamic wa fi mishkaati اlmasaabix bitakriiji اlalbani mujaladka koobaad safxada toddobaatan iyo lix waxa uu nebigu yidhi calayhi afضal الsalaati wasalaam طalabu اlcilm fariidaة calى kuli muslim cilmiga sharcigoo la bartaa waxa uu faral ku yahay muslim kasta lafdiga wa muslimatin maa saxa nebiga kamuu ansixin sala allahu calayhi wasalam ee xadiidka sixadiisu waxay ku joogtaa talabu alcilmi fariidatun calaa kulli muslim laakiin macnaheedu ma aha inaanu dumarka waajib ku ahayn cilmigu rag iyo dumarba waa ku waajib dumarkuna waa soo hoosgelayaan waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa u idhi inama annisaa shaqaa'iqu alrijaal dumarku waa jeexii ragga uun oo macnaha axkaamta shariicada raggay la wadaagaan oo nusuusta sharciga qaarkood hadday ku yimaadaan dee lafdiga mudakarka ah calaa kulli muslim iyo alfaada la midka ah dumarkuna waa soo hoosgelayaan ilaa maa khasahu daliil waxa daliilku uu ka saaray iyo axkaamta ay dumarku la gaarka yihiin mooyaane caam ahaan axkaamta sharciga waa wadaagaan rag iyo dumarkuba haddaba cilmiga oo la bartaa hadduu faral yahay faralku waa laba fardu cayn iyo fardu kifaaye waxaa fardu cayn la yidhaahdaa maa yatacayanu calaa kulli muslimin bicaynih waxaa qof waloo muslimaba isaga cayntiisa iyo laf ahaantiisa ugu waajiba een cidina ka xambaari karayn kana dhacayn waxaa la yidhaha waa fardu cayn qof walba gaar baa looga rabaa laakiin fardu kifaayo waxaa la yidhaahdaa waxa ummadda caam ahaan looga doonayo laakiin qof walba gaarkiisa aan looga doonayn oo majmuuca ama guud ahaanta ummadda ayaa laga dalboo laga doonayaa laakiin ummadda qaar ka mid ihi hadday la yimaadaan oo ay kuna fillaadaan intii kale faralkii waa ka dhacaya fardu caynka waxaa tusaale u ah sida salaada iyo soomka iimaanka iyo tahaarada waa furuudul acyaan salaada qof walba inuu tukado gaarkiisaa looga rabaa qof qof kale u tukan karaa ma jiro marka waa fardu cayn cidina kaama xambaarayso laakiin fardu kifaayuhu waa sida waxa weeyaan tacalumu lqiraa'aat in qiraa'aadkii la barto in waxa weeyaan janaa'iska muslimiinta la xaadiro oo lagu tukado meydkii in la kafmo in waxa weeyaan la maydho jihaadkii caam ahaan mararka qaarkood fardu cayn waa noqdaa laakiin caam ahaan waa fardu kifaaye yacni acmaasha noocaasa dee ummadda qaar ka mid iyo hadday la yimaadaan kuna fillaadaan intii kale faralkii waa ka dhacaya oo ku dambaabi maayaan oo tusaale ahaan hadduu ruux muslimihii dhinto guud ahaan baa laynaga dalbay in lagu tukado janaaso salaatuljanaaza marka haddii qofkii meydka ahaa ummaddii qaar ka midii ay ku tukadaan la odhan maayo qof walowba maxaad ugu tukan weyday intii kale faralku waa ka dhacaya laakiin qofkii haddii wax ku tukadaba la waayo dee dadkii muslimiinta ah waa ku dambaabayaan ee halkaa joogay marka fardu kifaayuhuna kaas weeyi si kale haddaynu cabiro waxaa la yidhaahdaa kullu cibaadatin wajabat calayka caynan wajaba calayka cilmuha cibaado kastoo adiga cayntaada ku waajibtay gaar ahaantaada oon cidina kaa xambaarayn cilmigeeda inaad barataana waajib bay kugu tahay tusaale ahaan salaaddu waa fardu cayn inaad cilmi u yeelataana fardu cayn bay kugu tahay cilmiga salaada laakiin acmaasha fardu kifaayaha ah inaad cilmigeeda yeelataana waa fardu kifaaya waayo camalkiiba haddaanu fardu cayn ahayn cilmigiisiina fardu cayn kugu noqon maayo tusaale ahaan zakada iyo xajka yacni waxa weeyaan cilmigooda ninka xoolaha le zakadu ay ka baxayso ama xoola haysta uu ku xaji karo inuu cilmi u yeesho zakada iyo xajku fardu cayn bay ku tahay laakiin qofka faqiirka ah ee wuxuu ku xajaba aan haysan ama xoolo zaka ay ka waajibtaba aan haysan cilmiga zakada iyo xajku fardu caynkuma ee waa fardu kifaaye sidaas ayaa ay kala yihiin fardu caynka iyo fardu kifaayuhu marka cilmiga noocaasa in la bartaa waxa weeyaan waajib weeyaan wada saaran dadka ama waajibkaasi cayni ha noqdo ama kifaaye ha noqdo nebigu waxau yihi sala allahu alayhi wasalam sida ku sugan saxiixaynka xadiidu mucaawiya man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ninka ilaahay khayr la damco diintiisa ayuu fahamsiiyaa lama odhan wuu baraa yucallimhu waayo in fara badanoo baratay ayaa haddana ka leexsan oon diinta fahmin ama aanay dhuuntaba u dhaafin laakiin waxa uu rasuulku yidhi yufaqihu wuu fahamsiiyaa markaa ninka khayrka lala damcay waa ka diinta bartay fiqi iyo fahamna u yeeshay een xaqa ka baydhin waxaa cilmiga loo bartaa ee hadafkiisu yahay waa alcamal in lagu dhaqmo faalcilmu idaa tajarada can alcamali fa inahu wabaalun calaa saaxibih cilmigu hadduu camal waayo qofka saaxiibkiisaa xujun buu ku yahay waxba ka faa'idi maayo waayo nabigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu yidhi waalqur'aanu xujatun laka aw calayk qur'aanku ama adiga ayuu xujo kuu yahay oo uu kuu doodayaa ama aduu xujo kugu yahay oo uu ku dacwaynayaa markaa cilmigu waxa uu ku anfacayaa waxna kuu tarayaa markaad ku camal fasho walidaalik ayaa imaamu maalik waxaa laga wariyey inuu yidhi yahtifu alcilmu bilcamal fain ajaabahu waila irtaxal waxaa cilmigu u yeedhaa camalfalka hadduu markaa ajiibuu yeelo wuu baaqi noqdaa haddii kale meesha waa isaga guuraa alcamalu bilcilm sharaf iyo karaama lagu helaa haddii laakiin waxa weeye cilmiga lagu camal fali waayo qofku waxa uu noqonayaa qof aan karaamo lahayn bal waxa lagu shabahay oo mithaal looga dhigay qofka camal fali waayey dameeraha iyo ayadoo kale aswa'u alamhila tusaalayaasha ugu foosha xun leh waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi fi kitaabihi alkariim mathalu aladiina xumiluu atawraata huma lam yaxmiluuha kamahali alximaari yaxmilu asfaara biisa mathalu alqawmi aladiina kadabuu biaayaati illah wallahu laa yahdi alqawma aldaalimiin waxaa alla uu yidhi subxaanah waxa tusaale iyo sifa u ah kuwii tawraad loo xambaariyey ee ku camal fala la yidhi waxa ku jira dabadeed aan xambaarin macnaha aan ku camal falin ee ka baydhay waxa mahalkooda iyo tilmaantoodu ay tahay sidii dameer oo kale sidii dameer kutub xambaarsan dameer haddii kutub lagu raro iyo haddii dhagaxaan la saaro iyo haddii looxaan lagu raro waa isugu mid isagu wuxuu ka faa'iidaa waa culaysuun laakiin intifaac kale iyo dheef kale kuma qabo haddaba ninka aayaadka alle la siiyey ee haddana ka baydhay een ku dhaqmini waa dameer kutub sida mahalkiisu kaas weeyi bal ilaahay subxaanahu wa tacaala waxabuu ku tilmaamay inuu yahay ay oo kale oo rabbi waxau idhi jalla shaanuh watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fainsalakha minha faatbacahu ashayطaanu fakana min alghaawiin walow shi'naa larafacnaahu biha walaakinahu akhlada ila alardi waatabaca hawaah famahaluhu kamahali اlkalb in taxmil calayhi yalhas aw tatruku yalhas dalika mahalu اlqawmi aladina kadabuu biaayaatina faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina nebi allow waxaad dadka ku dul akhridaa ood uga qisootaa ood u sheegtaa kaanu aayaadkayaga siinay warkiisa sii oo uga qiso ugana sheekee si ay ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan kaanu aayaadkayaga siinay oo fansalakha minhaa ka siibtay insilaakh waxaa la yidhaha maska ama abeesadu marka uu xuub siibtay xuubkiisa uu ka dhex baxo sidaasoo kale ayuu diintii uga dhex baxo oo uga xuub siibtay fansalakha minhaa waxaa lau yidhi markaa fa atbacahu shaytaan dabeed diintii markuu ka dhex baxay ayaa shaydaankii isaga raacay isagaa macallin noqday shaydaankiina arday buu u noqday fa kaana min alghaawiin markaasuu ka mid noqday kuwa hallaabay ee halaagsamay waayo waxa ayaan darro ah oo xaqiiqaduna ay tahay marka wadaadku uu loox tuuro caamiga iyo jaahilka isagaa ka ayaan daran ibliisna isagaa macallin u noqonaya markaa rabbi waxa uu yidhi waxaad dadka u sheegtaa kaa intaanu aayaadkayagii siinay oo diintii uu xambaaray ka xuubsiibtee ka dhex baxay ee shaydaankii isaga uu dabagalay isna macallin u noqday dabadeedna noqday kuwa halaagsamee habaabay waxaa lau yidhi walow shi'naa la rafacnaahu bihaa haddaanu dooni lahayn kor baanu ugu qaadi lahayn aayaadka oo macnaha dee hadduu ku dhaqmo uu ku camal falo darajaa kor loogu qaadi lahaa walaakinahu akhlada ila alardi watabaca hawaah ha yeeshee dhulka ayuu u iishay macnaha duunyo ayuu ka doortay diintiisii adduunyadiis adduunyo ayuu siistay oo uu ka doortay diintii watabaca hawaah hawadiisana waa raacay waa laba sababood oo lagu loox tuuro inaad adduunyada diinta ka doorato iyo inaad hawaraac noqoto oo waxyaabaha diinta lagaga baydho waxa uu rabbi yidhi markaa fa mathaluhu ka mathali ilkalb markaa tusaalihiisu ka noocaas ee loox tuuray waa ay oo kale in taxmil calayhi yalhath aw tatrukhu yalhath adinaya aw tatrukhu yalhath haddaad iskaba daysana carabka ayuunbuu laalaadin macnaha waxa weeyaan aygaasuu la mid yahay haddii aad dhibaato kula dhaqaaqdana carabka laalaadinaya haddii aanad waxba yeelinna carabka laalaadinaya arrinkiisu waa arrin ay waayo sifada ay waa inuu carabkun laalaadsado isagana sifadiisu waa inuu haddaad waaniso iyo haddaanad waaninba inay isugu mid noqoto weeyi walaalayaal waxaa xaqiiqadu tahay marka yacnii qofka ilaahay diintiisa ku dhaqmi waaya ee isagoo bartoo cilmi u yeeshay camalkiisii uu fasahaado dameer kutubsida ayuu la mid yahay aygaa carabka laalaadiyey ayuu ka liitaa ilaahay baa sifadaa iyo mahalka noocaasa siiyey waxaa waajib ah in qofku markaa cilmiga uu waxa weeyaan ku dhaqmo oo uu ku camal falo waayo camalfalka cilmigu isagaa sharaf iyo karaamo lagu helaa camal la'aantana iyadaa lagu dulloobaa oo qofku uu ku karaamo seegaa ayuha alikhwaanu fillaah waxaa kaloo ka mid ah oo sababta saddexaad ay tahay ee lagu muto ama kuu sahlaysa toosnaanta diinta alleh ikhtiyaaru suxbati saalixa walijtinaab can musaaxabati alashraar saaxiibka wanaagsan inaad doorato ood sahansato ciddaad la soconayso saaxiibka xunna aad ka fogaato waayo almaru calaa diini khaliilihi waatuyuuru calaa ashkaalihaa taqacu waayo ruuxu saaxiibkiisa ayuu la diin iyo dhaqan yahay shimbirba shimbirkiisuu la duulaa ninka xumi nin xun buu raacaa ninka wanaagsanina nin wanaagsan soomaaliduna waxay ku mahmahdaa baruur keliya ayaa baruuryo badan qurhmisa ama xumaysa marka macnaha sida baruurtaa keliya iyo baruuryaha kale ay u qurminayso ay u fasahaadinayso ayaa qofka xumi bulsho dhan oo wanaagsan haddii laga qaban waayo uu fasahaadinaya oo u xumaynaya laa tas'al can ilmari wasal can qariinihi fa kullu qariinin bilmuqaarani yaqtadi waxa uu shaacirkaasi lahaa ruuxa ha waraysan oo ha weydiin hebel siduu yahay laakiin saaxiibkiisa weydii yuu raacaa cidda uu raaco ayuu la dhaqan yahay macnaha qofka markaad doonaysa inaad ogaato sifadiisa waxaad raadisaa cidda uu raaco yuu raacaa u la socdaa nin waliba ninkuu raaco ayuu la dhaqan iyo diin yahay waxay carabtuna ku maamaadaa alsaaxibu saaxibun alsaaxib waa bisaad oo waa saaxiibkii saaxibunna waa bisiin oo macnaha saaxiibku waa u jiitaa qofka saaxiibkiisa ah asaaxib bisiin waa jiidashadii wuu saxbinayaa كأنه يسحبه سحبا waayo dee aabcu khaaaf yani had iyo jeer dabeecaddu dabeecadda kale way dhufanaysaa oo way soo jiidanaysaa marka qofka saaxiibkii qofka saaxiibkiisa ah saamayn buu ku leeyahy nabiguna sala allahu alayhi wasalam waxau yidhi kama akhraja alimaamu abu daawuud fii sunani min xadiidi anas bni malik waxau rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam inamaa mathalu ljaliisi asaalix waaljaliisi asuu ka xaamili almiski wa naafiki alkiir waxau nabigeena suuban yidhi sala allahu alayhi wasalam saaxiibka wanaagsan inaad la fadhiisato iyo saaxiibka xun inaad la fadhiisataa waxay kala yihiin oo u kala tusaale ah sida ninka miskiga udgoonka badan sita iyo ninka buufimada u birta ku buufinayo u tumayo waxa weeye ninka buufimada birta ku buufinaya waa tumaalka yacni alkiir waxa weeyaan bahasha ninka tumaalka ah ee biraha tumaa dabka uu ku buufiyo si waxa weeyaan birta xadiidkaa marka dabkaa la geliyo ee uu dabka ku buufiyo ee ay u dhalaashay u caddaatay u gubato markaa birtii uu tumo naafikhulkiir waa kaa marka ninkaa buufi ninkaa tumaalkee buufimadaa yacni iyo dabkaa ku buufinayo birta xadiidkee uu tumaayo ninkaas iyo waxay iska yacni la mid yihiinuun iyo ninka miskiga xambaarsan sidaasay kala yihiin ninna waa tumaalkaa birta buufinaya oo kale buufimadaa haysta oo kale ninna waa ninkaa yacni miskiga udgoonka badan xambaarsan waxau nebigu yidhi markaa faxaamilu lmiski ima an yuxdiyaka wa ima an tabtaaca minhu wa ima an tajida minhu riixan tayiba ninka miskiga sita ama wuu ku siin ama waad ka iibsan ama udgoon wanaagsan baad ka udhin waa ninka miskiga sita wa naafiku lkiir ninkaa laakiin tumaalkaa buufimada ama birtaa dabka ku afuufayana ima an yuxriqa hiyaabak imaa inuu dharkaaga gubo oo dhimbiil dabi ay kaaga soo duusho wa imaa an tajida minhu riixan khabiisa iyo ur xun oo qarhmuun inay kaaga soo urto labadaa midun weeyi hada alxadiid sheekhu lalbani waxa uu ku tasiixiyey fi silsila mujalladka sideedaad safxada laba boqol labaatan iyo sagaal walaalayaal waxaa kaloo rabbi u yidhi subxaanah ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وحو ربي سبحانه ويوم يعض الظالم على يديه وحد نبي محمد وحستا ددكن أو شيكتا مالنت ظالم كل بدق عمود بوقنيني أفكو يسوق جينيو waxaynu naqaanaa adduunyada haddii dhibaato iyo balaaya ay ka dhacdo qofku farta ayuu dhexda ka qaniinaa fartiisa ayuu dhexda ka qaniinaa laakiin maalinta qiyaame musiibada ku dhacaysa kuwii saaxiibka xun raacay ee halaagiyo hoogga uu horseeday yacni dhibaatada weyn darteed ayaa qofku far iyo laba iyo saddex midna ku gaabsan maayee labada gacmoodba afkuu isugu geynayaa waayo musiibada ku dhacday ayaa baaxaddeedu ay ballaadhan tahay marka alla waxau yidhi maalintaa daalimkii waxa weeyaan dulmiga falay labada gacmoodba uu qaniinayo maalintaa xasuuso waxa uu odhanayaa yaa laytani ittakhadtu maca arasuuli sabiila alla hoogayga iyo qoomamadayda iyo halaagaygae miyaa nebi moxamed iska raaco ayuu odhanayaa isagoo calaacalaya oo cataabaya yaa waylataa laytanii lam attakhid fulanan khaliila waxau odhanayaa alla hoogayga iyo qoomamadayda ama shallaytadaydae maxaa hebel i raacinayey hebelkii xumaanta ii horseeday kaa maxaa saaxiib iga dhigay maxaa i raaciyey maxaa i daba dhigay buu odhanayaa laqad adallanii cani dikri bacda id ja'anii waxau odhanayaa hebel xaqii ayuu iga lumiyey oo xumaantuu ii horseeday anoo xaqa gartay xaqu intuu i yimid dabadeed ayuu iga lumiyey wa kaana shaydaanu lilinsaani khaduula shaydaankuna waxa uu ahaaday insaanka mid hoogga iyo halaagga u horseeda waxaa kaluu rabbi yidhi subxaanah alakhillaa'u yowmaidin bacduhum libacdin cadow ila almuttaqiin kuwii saaxiib hoosaadka ahaa ee naf iyo maalba isku bixinayey waxaa khaliilka la yidhaahdaa ablagu min asadiiq warafiiq yacni sadiiqa iyo saaxibka wuu ka xeel dheeryahay khaliilku waayo waa man takhallalat ilmawaddatu bayna suwaydaa'i qalbih waa ka kalgacalkiiyo maxabbadu qalbigiisa ay dhex qaaday kaa weeyaan khaliilku waa dadka nafiya maalba isu bixiya ayaa la yidhaha alakhilaa ee isjecel waxaa lagu yidhaha haddaba alakhilaa kuwii saaxiib hoosaadka ahaa ee nafiya maal bay isku bixin jireen adduunyada markay joogeen yowmaydin maalinta qiyaame bacduhum libacdin caduw barhba barhkooda kale wuxuu u yahay col daahii go'ay isma arki karayaan col bay isku noqdeen qiyaamaha kuwii adduunka saaxiibka ku ahaa waxaa lagu yidhi ila almuttaqiin kuwii ilaahay ka cabsan jiray mooyaane laakiin adduunyada kuwii ilaahay cabsidiisa ku saaxiibay aakhirana waa saaxiib oo saaxiibtinimadoodii may zuulin waa baaqi oo waa daa'im weligeedna baabi'i mayso sababta iyo sirta ay baaqi u noqotay waxaa tilmaamaya alcalaamatu almufasir cabduraxmaan naasir asicdi aayaddaa markuu fasirayey waxa uu yidhi lianna khullatahum wa maxabbatahum fi dunya ligayri illaah kuwan saaxiib hoosaadkaee cadaawad ay noqotay iyo colaad saaxiibtinimadoodii waxay sababtu tahay waayo saaxiibtinimadoodii iyo kalgacalkoodii adduunyadu wuxuu ahaa ligayri illah ilaahay hayrkiiba u ahaayo yacni ilaahay hayrkiibay isku jeclaadeen fainqalabat yowma alqiyaamati cadaawa marka maalintii qiyaame waxay isku rogtay cadaawad ilayn ilaahay dartii may ahayne ila almuttaqiin kuwii ilaahay ka cabsan jiray mooyaane laakiin kuwii ilaahay ka cabsan jiray ee cabsida alle iyo diintiiyo islaamnimada isku jeclaadee isku xidhiidhiye ku saaxiibay fa ina maxabbatahum taduumu wa tattasil kuwaa kalgacalkoodii wuu waarayaa waanu xidhiidhayaa oo waa daa'imayaa waayo bidawaami man kaanat almaxabbatu liajlih waxaa kuwaa kalgacalkoodu u daa'imayaa kay dartii isku jeclaadeen ayaa ah xayun laa yamuut oo daa'imaya oo baaqi noqonaya kullu man calayhaa faan wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam waxaa imaamu sicdi markaa ku soo koobay hadalka kuwii ilaahay dartii isku jeclaaday maadaama allahay isku jeclaadeen baaqi uu yahay weligiiba kalgacalkoodiina weligoodba waa baaqi laakiin adduunye kuwii isku jeclaaday maadaama adduunyadii ay baaba'doo laga yimid kalgacalkoodiina wuu baaba'o waa laga yimid colaad iyo cadaawad baanu isku rogay walaalayaal asbaabta kuugu kaalmaynasa istiqaamada way fara badan tahay caawase saddexdaas sababood ayaan ku soo koobayaa munaasabada dambaynu isugu iman doonana insha allah asbaabta kale ayaynu halkaa ka sii wadi doonaa oo munaasabada dambe ayaynu dhammaystiri doonaa muxaadarada inta ka hadhay wafaqa allahu aljamiica lima yuxibuhu wayardaah wsala allahuma wslama cala nabiyina muxamed wcala alihi wsaxbihi wslem walxamdu lilahi rabi alcaalamiin